بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله wuxuu baabu yahay maa jaaءa wixii ku yimid fii gasli اlbowli dhaqidda kaadida wa qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi lisaaxibi اlqabri kii qabriga u saaxiibkaa wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi kaana laa yastatiru iskamuusan asturi jirin min bowlihi kaadidiisa walam yadkur ma sheegin siwaa bowli الnaas kaadida dadka wax ka soo haray nebigu muusan sheegin calayhi الsalaatu wasalaam walam yadkur siwaa bowli nnaas waxay raddi ku tahay culimmada xadiidka u deliishaday in kaadii oo dhan ay nijaas tahay oo ay ku jiraan bowlu maa yu'ka laxmu qoladaasuu radinaya imaam albukhaari raximah ullah wuxuuna sheegayaa xadiidkani wax deliila inaysan ugu sugnayn maxaa yeeley nebigu calayhi salaatu wasalaam ma sheegin siwaa bowli nnaas kaadida dadka wax ka soo haray nebigu muusan sheegin calayhi salaatu wasalaam xadaثna yعquub بn ibrahim الdowraqi qaala xadaثna ismaaعiil بn ibrahim ibn culaya qaala xadaثanii rawx ibn اlqasim qaala xadaثanii caطاء bn abi maymuunة can anas bni maliki radi اllah canh qaala wuxuu yidhi kana الnabiyu salى اllah عalayh waslm nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ahaa إida tbaraza lxaajatihi hadduu u bambaxo bannaanka u aado lixaajatihi xaajadiisa darteed aataytuhu waxaan ula imaanaya bimaa'in biyo fa yaqsilu bihi markaasu wuxuu iskaga dhaqayay nijaasadii baabun xadaanaa muxamed ibn lmuhanna baabun waa ka faslin wuxuu yidhi xadaanaa muxamed ibn lmuhanna alcanasi qaala xadaanaa muxamed ibnu khaasim addariir kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa abuu mucaawiya addariir macnaheedu waa acmaa wuxuu ahaa nin indhoolo ah waana imaam ka mida min a'immati alxadiid wuxuuna laasimay in badan ou cilmiga ka qaatay acmash waana sheekhiisa fii hada alxadiid wuxuu laasimay labaatan sano ayuu cilmiga ka ximbaaray muddo labaatan sano ah ayuu moxamed bnu khaasim wuxuu laasimay acmash waxayna sheegeen culamaau ulxadiid moxamed ibnu khaasim inuu ahaa ninka ugu badan ee acmash wax ka wariya dalabadii acmash waxayna sheegeen markii acmash axaadiida laga qaadanayo ninka ugu xifdiga badan inuu ahaa moxamed ibnu khaasim addariir asoo indhoolo ah ayay haddana ula noqonayeen markii uu ka ishkaal galo axaadiista acmash raggay isku mar ay wax ka qaateen ama cilmiga ka qaadanaya acmash wixii ay ku wahmiyaan ama ka luma waxay ula noqonayeen maxamed ibnu khaasim adariir acmashna wuxuu ahaa nin laga boqo inta badan ma ahayn in lagu dhiirto laakiin maxamed ibnu khaasim wuxuu ahaa raggii ugu dhowaa ee acmash wax badan ka wariyey lidaalika ragga qaar markay u suurageli weyso inay acmash si toosa wax uga qaataan waxay u imaan jireen moxamed ibnu khaasim asay ka codsan jireen wixii acmash uu ka soo wariyey inuu u gudbiyo oo ay ka qortaan waxaana aad u jeclaa moxamed ibnu khaasim haaruun urashiid haaruun urashiid wuxuu ahaa amiir lmu'miniin fii dalika azamaan laakiin wuxuu aad u weyneyn jiray moxamed ibnu khaasim waxayna sheegeen tarjamadiisa tarjamada maxamed ibnu khaasim inuu mar wax la cunay haaruun arashiid markiuu fara dhaqanayay waxaa biyaha ugu shushubayay haaruun arashiid markaasuu yidhi maxamedow ma garanaysaa buu yidhi qofka biyaha kugu shubaya haaruunaa dhahaya qofka biyaha kugu shushubaya oo gacanta kuu dhaqaaya ma taqaanaa macnaha waxaa waye waa amiir almu'miniin waxa gacmaha kuu dhaqaaya waxayna yidhahdeen culimmadu taa waxay tusinaysaa karaamada iyo cizada uu leeyahay qofka caalimka ah ciddii cilmi fahmaysa waxa uu yahay ama macnaha iyo qiimaha cilmiga uu leeyahay maxamed ibnu khaasim waa nin faqiirah nin waxhaysta ma ahayn nin indhoolaana waa ahaa waxa u khidmaynayana waa amiir اlmu'miniin amiir اlmu'miniin wuxuu weynaynayey ma ahan shakhsiyada maxamed ibnu khaasim keliya ee waa cilmigu ximbaarsan yahay maad maadaama uu yahay caalim ka mida min alculamaa saasuu u qadarinayo u ixtiraamayo marka ardadii acmash oo ka mid ahaa maxamed ibnu khaasim adariir qaala xadaana alacmash sulaymaan ibnu mihraan kunyadiisa khubeyb kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu muxamed can mujaahidin mujaahid ibni jabr abulxajaaj salaan soo marnay can taawuusin can ibni cabbaas qaala wuxuu yidhi mara nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri faqaala wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiirin mana lagu cadaabaya dembi weyn ama axaduhumaa fakaana laa yastatiru min albowli kaadida iskama asturi jirin waama alaakharu amaa midka kale fakaana yamshi wuxuu u socon jiray binnamiima isku dir uma akhada kadib nebigu wuxuu qaatay jariidatan laan radbatan qoyan fashaqahaa waa dilaaciyey nisfayni laba gobol ama laba qaybood faqaraza wuxuu suray fii kulli qabrin qabri walba waaxidatan gobol ka mida labadii qaybood qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah lima facalta haada maxaad arrinkan u samaysay qaala wuxuu yidhi lacalahu yukhafafu canhumaa waxaa looga yaabaa in cadaabka laga khafiifiyo ama lacalahu yukhafifu canhumaa labadooba aldhihika yukhafifu bimacnaa yukhafifu allah waxaa laga yaabaa inuu alla khafiifiyo canhumaa labadooda inuu alla cadaabka ka khafiifiyo maa lam yaybasaa intaysan qallalin labada laamood wa qaala muxamed ibn muhanna waxadaanaa wakiic maxamed muhanna xadiidkii hore ama xadiidka sanadkii hore lafdigiisa yani sheikhiisa waxaa waaye maxamed ibnu khaasim wuxuu sheegayaa xadiidkan inuu ka qaatay maxamed ibnu khaasim wakiicna uu ka qaatay marka wuxuu yidhi waxadaanaa wakiic wakiic ibnu ljaraax qaala xadaana alacmash qaala samictu mujaahidan milah yastatiru min bowlih xadiidkanoo kaleu wariyey laakiin wuxuu yidhi yastatiru min bowlih yani fakaana laa yastatiru min bowlihi kaadidiisa iskama asturi jirin buu qaala baabu tarki nabiyi sala allahu calayhi wasalam wannaasi alacraabiya xataa faraqa min bowlihi fi lmasjid wuxuu baabu yahay tarki nabiyi sala allahu calayhi wasalam ka tegidda nebiga calayhi salaatu wasalaam wannaasi iyo dadku ay ka tageen alacraabiya acraabiga xataa faraqa ilaa uu ka faaruqay min bowlihi kaadidiisa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa uu ku kaadiyey alacraabiya asha ku jirtaahe waa lilcahdi dihni acraabigii laisla yaqiinay waaye waa acraabigii masjidka ku kaadiyey xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki kunyadiisa ama axmed abu salama qaala xadaanaa hamaam waa hamaam ibnu yaxya qaala akhbaranaa isxaaq waa isxaaq ibni cabdillaahi bni abi alxa isxaaq ibni cabdillaahi bni abi alxa anas muxuu u yahay anas haya anas anas ibni maalik muxuu u yahay ya walaalo waaye waa wahmisay anas ya yaa adeera anasa adeer wuxuu yahay isxaaq anas waxay wada dhasheen waa cabdullaahi bni abi talxa ay isku hooyo yihiin marka isxaaq waxaa adeer u ah anas bni maalik can anas bni maalikin radia allaahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalam ra'aa acraabiyan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin acraabiya oo yabuulu kaadinaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faqaala wuxuu yidhi dacuuhu ka leexda xataa idaa faraqa ilaa uu ka faaruuqoy dacaa nebigu wuxuu u yeedhay bimaa'in biyo fasabahu calayhi kaadida ayuu ku shubay biyihii nebiga calayi slat slam kaadiduu ku shubay baabu sabi ilmaa'i cala albowli fi lmasjid wuxuu baabu yahay sabi ilmaa'i in biyaha lagu shubo cala albowli kaadida fi lmasjidi masaajidka dhexdii masaajidka dhexdiisa mowdic ka mida haddii kaadi ku hallowdo in biyo lagu shubo ayuu baabu yahay hadduu masaajidka xataa ciid uu yahay biyo unbaa lagu shubayaa la dhihi maayo ciiddaa la gurayaa sida madhab alxanafiya ay tahay xanafiyadu waxay qabaan waxay leeyihiin haddii masjidku uu yahay ciid labaa loo kala qaadayaa hadday meeshu adag tahay gowaan tahay waxay yidhaahdeen biyaha lagu shubayaa hadday jilcan tahay waa in ciidda la gura yidhaahdeen ciiddaa la gurayaa lagu kaaftoomi maayo in biyo lagu shubo qowlkoodu sawaab ma aha waxaa looga kaaftoomayaa in biyo lagu shubo maxaa yeele masjidka nebiga caleyh isalaatu wasalaam turaabuu ahaa ciiduu ahaa wuxuuna nebigu uga kaaftoomay caleyh isalaatu wasalaam in biyo lagu shubay ma dhihin ciidda ha la guro alimaamu albukhaari raximahullah asxaabu lmadaahib qolada uu aada u radiyo fii kitaabihi fii saxiix albukhaari inta badan waa alxanafiya maxaa yeele ra'yiga u necbaa xanafiyaduna waxaa ku badan inay ra'yiga deliishadaan marka aad buu u naqdiyaa laakiin ma sheego waxaadna arkaysaa meelaha qaar wuxuu leeya waqaala bacdu nnaas bacdu nnaas hadduu yidhaha xanafiya ula jeedaa magacooda sheegi maayo xanafiyana dhihi maayo lakiin saasuu ku naqdiyaa abwaabta iyo mararka qaar hadalladooda soo xikaayoonayo asagoon aan sheegaynin magacooda ama xanafiye aan lahayn xadaana abulyamaan alxakam bnu naafic qaala ahbarana shucayb can الzuhri qaala ahbaranii cubaydullahi bni cabdillaahi bni cutba bni mascuud ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaama acraabiyun acraabi ayaa istaagay fabaala wuxuu ku kaadiyey fi lmasjidi masaajidka fatanaawalahu nnaasu dadka ayaa laaceen oo ninkii bay gaareen laakiin waa bilalsina laa bilaydi gacmahooda maahan gacan umaysan qaadin laakiin afkay uga qayliyeen faqaala lahum nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuhu ka leexda wa hariiquu calaa bowlihi kaadidiisana waxaad ku shubtaan sajlan min maa'in wadaan biyo ah ow danuuban min maa'in fa inamaa bucidtum waxaa laydinsoo saaray muyasiriina xaalaatihin kuwa fududaynaya walam tubcaduu laydinma soo dirin mucasiriina xaalaatihin kuwa wax adkaynaya ha ku adkaynina ee biyo keliya ku shuba kaadidan ayaan lagu kala goynoo hala daayo xadaana cabdaan cabdullaahi bni cuثmaan qaala ahbarana cabdullah cabdaan can cabdillaah waa ibnu mubaarak qaala ahbaranaa yaxya ibnu saciid alansaari qaala samictu anas bni maliki radia allahu canh can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam waa xadiidka hadda aan akhrinay w ninkan acraabiga ah ee masjidka ku kaadiyey fii masjid اnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam magaciisa waxaa la yidhahdaa dulkhuwaysira alyamaani magaciisa waxaa la yidhahdaa dulkhuwaysira alyamaani culammada qaarna waxay yidhaahdeen ninkani waa alaqrac ibnu xaabis laakiin waxaa raajixsan qowlka hore ninka masjidka nebiga ku kaadiyey calayhi salaatu wasalaam waa dulkhuwaysira alyamaani ninkii khaarijigahaa ee nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam icdil fainaka lam tacdil ninkaasna waa dulkhuwaysira atamiimi marka yamaani iyo tamiimi ay kale yihiin khaarijigu waa tamiimi waa min bani tamiim midkan acraabiga ah masjidka ku kaadiyana waxaa la yidhaha dulkhuwaysira alyamaani waa reer yaman ninkani markuu masjidka nebiga ku kaadiyey calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadu ay damceen inay ka celiyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka celiy wuxuu yidhahda ka leexda riwaayadan wuxuu raaciyey waxaa la idiin soo diray inaad dadka u fududaysaan ee la idinma soo dirin inaad dadka diinka ku adkaysaan masaajidka in lagu kaadiyo mafsado waayo laakiin mafsadadaasi waxaa ka weyn midda ka imaanaysa haddii kaadida lagu kala gooyo arrintaasina waxay deliil u tahay in la qaadanayo laba mafsado hadday kulmaan in lala imaanayo midda yar si loo celiyo midda weyn waa qaacida min qawaacidi sharc laba mafsado markay kulmaan midda weyn waxaa lagu celinayaa biirtikaabi اladnaa in la koro lala yimaado midda yar si loo celiyo midda weyn ninkaani haddii kaadida lagu kala gooyo waxay yidhahdeen culimmadu masjidkana mafsada ugu jirta sixada iyo caafimaadkiisana mafsada ku sugan shakhsiyaddiisa iyo dacwadii la rabay inuu qaatana oo loo soo jiida xaggeeda islaamnimadii la jeclaysiiyena mafsado kalea ugu jirta masjidka mafsada ugu jirta oo hadda haddii kaadida lagu daayo wuxuu ku dhammaystirayaa kaadida fii mowdicin waaxid hal meeluu ku kaadinaya laakiin markii la eryo faniinkii kaadida masaajidka waa ku baahaya meelo hor lahu gaaraya oo markaasuusan gaarsiisnayn asiga laftirkiisana nijaasadii jirkiisay gaaraysaa caafimaad ahaanna qofka haddii kaayada lagu kala gooyo waxay yidhaahdeen culimmadu min xayu sixa dhibaatooyinay leedahay in qofka kaayada lagu kala jaro dhanka dacwadana qofkaasi waa didaya maxaa yeele ninkan waa caraabi waxyaabahan waxba kama oga wuxuu u baahan yahay in wax la baro loo loo yacni rifqi lagula dhaqmo oo aan lagu adkaynin walidaalika imaamu albukhaari raximah ullah xadiidkan meelo badan uu ku soo celceliyey laakiin meelaha uu ku sheegay waxaa ka mida fii kitaabi aladab gaar ahaan baabu rifqi rifqinta iyo dhibrinta in loo baahan yahay khaasatan dadka juhaasha ah iyo qofka aan wax garanayn in wax badan loo dhibriyo si loo soo dumo wax loo baro loo soo jiido taana meeshay ka baxaysaa haddii la eriyo oo kaadidii lagu kala jaro wuxuu u arkayaa dadan wax naxariisa lahayn oo asiga dhibaataynaya oo dulminaya sidaasaa laga yaabaa inuu u fahmo uu ku fogaado sidaa darteed nebiga calayhi isalaatu wasalaam ha laga leexdo mafsadadan hala yimaado maxaa yeelay kuwa ka waaweynaa lagu dafcinaya tan ka leexda si loo dafciyo kuwa ka waaweyn oo ka dhalanaya waxaa kaloo xadiidka ku jira baynaha culimmadu in masaajidda laga nasaho awsaakhda iyo nijaasaadka in masaajidada laga ilaaliyo laguna dadaalo in laga dhowro wejiga looga qaadanayana waxaa waaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu kumuusan dhihin maxaad u inkirteen kumuusan qabsan inay inkireen laakiin ninkan ha la daayo buuyi wuxuu ka celiyo uun inay canaantii iyo qayladii ku sii wadaan laakiin asal ahaan inay inkiraan masjidka wixii dhibaya nebiga calayi salatu wasalaam kuma diidin laakiin ninkan maadaamuu yahay ninaan wax ogayn nin acraabiya reer baadiye ah wax badan aan fahamsanayn saas uga celiya calayhi salaatu wasalaam iyo masjidkii laftirkiisa oo maslaxadiisu ay ku jirto inaanan kaadida lagu baahin waxaa jira riwaayad ku jirta fii saxiixi albukhaari oo qisadan ku saabsan laakiin imaamu albukhaari wuxuu ku sheegay fii kitaabi aladab mowdican kumuusan sheegin waana min xadiidi abi hurayra radia allaahu canhu wuxuu yidhi abu hurayra qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fii salaatin wa qumnaa macahu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa istaaga buu yidhi fii salaatin wa qumnaa macahu annaguna waa la istaagnay faqaala acraabiyun nin reer baadiyaa baa wuxuu yidhi wahuwa fi salaa asoo salaaddii ku jira wuxuu yidhi allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axadan salaaddii dhexdooda uu ku ducaysanayaa markaasuu yidhi ilaahow ii naxariiso aniga iyo wa muxamadan muxamed calayhi salaatu wasalaam walaa tarxam macanaa annaga maceennana ha u naxariisanin axadan cidna cid kale ha u naxariisan labadeenna ilaahow naxariista nagu koob qaala falamaa sallama anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu salaamo noqsaday uu salaaddii ka baxay qaala lilacraabiyi acraabigiiba wuxuu ku yidhi laqad xajarta waasican waxaad koobtay wax waasica shay waasicoo ballaaran ayaad koobtay buu yidhi yuriidu raxmat allah wuxuu nebiga ula jeedaa buu yidhi naxariista ilaahay subxaanah wa tacaala waa wax waasicadaad koobtay maxaa yeele allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waraxmatii wasicat kulla shay naxariista ilahay wax walbay waasic noqotay asigana wuxuu ku koobay naftiisa iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qisadan markay dadku inta badan sheegayaan waxay sheegaan acraabigii markuu kaadiyey ee lagu inkiray uu nebigu difaacay sala allahu calayhi wasalam asoo ka shukrinaya difaacii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu hadalkan yidhi laakiin sidaa maaha hadalkan dhihiddiisaa horraysay ninkan acraabigaa markuu warkan lahaa waa intuusan masaajidka ku kaadin ka hor waxaana sii caddaynaya riwaayadda ku jirta fii sunani tirmidi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markuu yidhi laqad xajarta waasican wuxuu yidhaahday abu hurayra falam yalbat an baala fi lmasjid ma nagaanin inuu ku kaadiyey masjidka macnaha markuu hadalkan yidhi oo nebigu yeedhay calayhi salaatu wasalaam laqad xajarta waasican ninkii waa istaagay markaasuu masaajidka ku kaadiyey idan kaadida iyo hadalkan yaa dambeeyey kaadidaa dambaysay kaadidaa dambaysay markuu kaadiye kadib oo nebiga calayi salatu wasalaam uu ragga ka celiyey hadal kale muusan dhihin acraabiga hadalkan allaahuma arxamnii wa muxamadan waa qabla albowl ma aha bacda albowl intuusan kaadin ka hor wa qaala baabun yuhriiqu lmaaa cala albowl yuhriiqu lmaaa biyo ayuu ku shubayaa cala albowli kaadida حدثنا خالد بن مخلد قال حدث وقال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك قال وحري جاء أعرابي نر إربادية أيا يمين فبال وكادي في في طائفة المسجد مساجد ك دين عيسى أيوك كادي في طائفة المسجد وفي ناحية المسجد جانب يدين مسجد ككمدا فزجره الناس ضدك أيا عنانتين فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي وكرر فلما قضى بوله مركو كايدي سرميستين أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمر بذنوب ودان من ماء أوبياء فأهريق عليه كاذي أيا الغشبي باب بول السبيان وحو باب يهي كاذي ذا عرورتا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رجاش السنة كان دمان ولا يقان عن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت وحيتري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي نبي عليه الصلاة والسلام عنق يرأي اللوليم فبال وحكوك هذه على ثوبه من النبي عليه الصلاة والسلام مرضيسا فدعا بماء النبي بياء أيو يري فأتبعه إياه كاذذي أيو بيها الراعي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها وحي لدلتي عكاشة ابن محصن أنها أتت وحي لتمد بابن لها عنق إذا شؤو صغير ير لم يأكل الطعام أو عن عن عن أي وحي ألتمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام عنق يروح كفريسي في حجره دبتيسا فبال على ثوبه مرضيسا أيو ككاذيين فدعا بماء النبي عليه الصلاة والسلام بي أيو أياري فنضحه وكفر لي ولم يغسله مصدق باب كان وحو كساب سيها مسألة أن كسو مرني في أبي شجاعة متنقى أبي شجاعة كسو مرني مسألة سنة وحواي يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية عنق ير كاذيسا والغفر لنا يعني واجب ما هين لدقو waa nijaas laakiin nijaase la khafiifiyey waaye tadhiirinteeda asbaabaha loo yeelay waa soo marnay hadalka ibnulqayim raximah ullah farqiga u dhexeeya bayna asabiyi waasabiya baabu lbowli wuxuu baabu yahay kaadida qaa'iman wa qaacidan xaaluu yahay mid taagan wa qaacidan iyo xaaluu yahay mid fadhiya yacni qofka inuu kaadi karo asagoo fadhiya asoo taagan intaba xadaثana aadam ibn abi iyaas qaala xadaثana shucba عن الأعمش عن أبي وائل أبي و... أبو... عن أبو وائل هل كان وشقيق ابن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان قال وحوير أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو يمد سباطة قوم السباطة والمزبلة مزبلة وقشن قب قوم ميل قشن قب أهو قشن كأي دقان أي النبي يمد عليه الصلاة والسلام فبال waa kaadiye qaa'iman xaaluu yahay mid taagan uma dacaa kadib wuxuu u yeehay bimaa'in biyo faji'tuhu waxaan ula imid bimaa'in biyo fatawada'a waa weysaysta calayhi salaatu wasalaam yacni nijaasadii iska tahiriya kadibna waa weysaysta xadiidkan waa kii maanta aan soo hadal qaadayna duhurkii xadiidkii caaisha radi allahu canha oo ay tiri qofkii sheegtay in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kaadiye asigoo taagan faqad kadaba maxaa lagu ximbaaray caaisha radi allahu canha inaysan arag caaisha radi allahu canha ma arag laakiin aragti la-aanta caaisha ka dhalan mayso inaysan jirin arrintaasi shayga haddii uu qofku ogeyn inuusan jirin ka dhalan mayso caaisha radi allahu canha maysan arag laakiin macnaheedu maa inaysan jirin ayada haddaysan arag xudayfa arkay radi allahu canhu waana suuragal caaisha inaysan arag meesha hadda xudayfa uu ku arkayna ma aha nebiga calai salatu salaam inuu guri joogay waa meel aan gurigiisa ahayn lidaalika wuxuu tegay subaatata qowmin fabaala qaa'iman asoo taagan ayuu kaadiyey calayhi salaatu wasalaam albowlu qaa'iman waa bannaan tahay laakiin waxaa shardiya inuu aamin ka yahay inay kaadida soo gaarto waa inuu aamin ka yahay kaadida faniinkeeda in ay soo gaarto wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin